الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم اللهم وفقنا من الأقوال والأعمال لما تحبه وترضى waxaa darsigeena caawa uu ka bilaabmayaa aayadda boqol iyo saddex iyo kontonaad ee suuratu aali cimraan ilaahay waxau ihi subxaanah id tusciduuna walaa talwuuna calaa axadi warasuulu yadcuukum fii ukhraakum wاlrasuulu yadcuukum fii ukhraakum faasaabakum gama bigami likay laa taxzanuu calaa maa faatakum walaa maa asaabakum wallahu khabiiru bima tacmaluun allah waxau ihi subxaanah id tusciduuna walaa talwuuna calaa axad waxaynu weli ku dhex jiraa qisadii gaswatu uxud oo aynu weli ilaahay subxaanahu wa tacaala uu kaga waramayaa arrimihii khaswada dhexdeeda dhacay allah waxa uu ihi id tusciduuna walaa talwuun iddu waxay ku xidhan tahay uma sarafakum canhum waxaynu xalay soo maray uma sarafakum canhum liyabtaliyakum walaqad cafaa cankum wallahu duu fadli cala lmu'miniin allah waxa uu ihi subxaanah ilaahay xaggoodii ayuu idinka leexiyey oo waa u dhabar jeediseen waa markii ay ka yaaceen gaalada ilaahay waxau ihi markaa id tusciduuna id waktigii ayaa waxa weeyaan allow idinka leexiyey xagga gaalada oo aad ka yaacdeen marka id waxaad ku tacallujinaysaa uma sarafakum sarfigaas id waktigii ayaa ilaahay idinka leexiyey gaalada xaggooda tusciduuna aada bannaanka yaacayseen ascadana waa addahaabu fi saciid qofku bannaan cidla'a markuu ordo ayaa ascada la yidhaah id tusciduuna wakhtigii aada bannaanka yaacayseen ayaa xagga gaalada laydinka leexiyey oo dhabarka aada u jeediseen oo walaa talwuuna aydaan ku leexanayn calaa axadin qofna bannaanka markaad yaacayseen ee qofna qof kale aan u daymoonayn walxaal ayaa qofna qofka kale aan u daymoonayn alrasuulu rasuulkuna yadcuukum uu idin yeedhayo fii ukhraakum xaggiinna dambe uu idinka baaqayo uu idin leeyahay ilaya cibaad allah addoommadii ilaahayow xaggayga u soo noqda oo hayaacina alla waxau idhi fa asaabakum dabeed alla wuxuu idinku abaalmariyey gamman murugo idinku dhacday murugadaasoo bigammin bisababi gammin murugo kale sababteed idinku dhacday oo sidaa haddii laga macneeyo macnuhu wuxuu noqonayaa murugada hore gammanta hore dee waa jabkii iyo hasiimadii ku dhacday ilan waa muruga iyo qoomama ah biqaminta dambe ba-du waa sababiya oo murugadaasi waxay ugu dhacday murugo kale sababteed oo waxay murugada kala tahay waa markay nebiga sala allahu calayhi wasalam ay murugo geliyeen ee ay ku murugo geliyeen inay amarkiisiina caasiyeen goobtiina ay ka yaaceen marka murugogelintii nebiga ay u sababeen murugadaas sababteedii ayaa murugadani ugu dhacday oo jabkiiyo hasiimada ah waxaa kaloo lagu macneeyey ba-du inay tahay bimacnaa calaa markaana macnuhu waxa uu noqonayaa fa ahaabakum ilaahay waa idinku abaalmariyey gamman murugo ayuu idinku abaaliyey murugadaasoo bigammin ay calaa gammin murugo kale kor saaran macnaha waa murugo murugo kale waxa weeyaan loo geeyey waa murugo libinlaab ah oo macnuhu markaana wuxuu noqonayaa murugadii jabka iyo hasiimada iyo murugadii qaniimo la-aanta labadaasuu isugu kiin daray idan inaydaan gaaladiina waxba ka furan oo idaan qaniimo qaadan hasiimana idinku dhacday likay laa taxzanuu laba midba waa lagu tacallujin karaa likay laa taxzanuu in lagu tacallujiyo fa ahaabakumta haddii fa ahaabakum mutacallaqeeda laga dhigo laada labada meeloodba silaa laga dhigay ama tawkiid oo macnaha naafiyo noqon mayso macnuhu markaa waxa uu noqonayaa fa ahaabakum haman bihamin waxa uu murugadaa idinku abaaliye murugada kale dul saaran likay laa taxzanuu ay likay taxzanuu si aa uga murugootaan calaa maa faatakum wixii idin seegay ee haniimo ahayd walaa maa asaabakum wamaa asaabakum wixii idin helayna ee jabka ahaana aada uga murugootaan marka labada laaba silaynu ka dhignay ama tawkiidoo nafyi kamaynaan macnayn waa marka fa ahaabakum lagu xidho likaylaada haddii waxa weeyaan lagu xidho likaylaada waa sida fiicaneh walaqad cafaa cankum ta hore markaana macnuhu wuxuu noqonayaa laada sideedaa loo daynaya oo macnuhu waxa uu noqon waxa alla idiin cafiyey ilaan waxaa soo hormartay walaqad cafaa cankum ilaahay waxa uu idiin saamaxay likay laa taxzanuu si aydaan uga murugoonin calaa maa faatakum wixii idin seegay iyo walaa maa asaabakum wixii idin helay toona midna si aydaan uga murugoon oo qalbigu idinku qaboobo ayaa alla idiin saamaxay wallaahu alla khabiirun kii xoogaal u aweeyi bimaa tacmaluun waxa aad samaynaysaan uma anzala dabeed alla wuxuu idinku soo dejiyey calaykum korkiinna min bacdi alhammi murugadaa dabadeed macnaha haziimadaa iyo jabkaa idinku dhacay dabadii alla wuxuu idinku soo dejiyey amanatan ammaan iyo nabadgelyo nucaasan buu idinku soo dejiyey lulo waxaad ka bedeshaa amanatanta lulo ayuu idinku soo dejiyey luladaasoo yaqshaa daboolaysa daa'ifatan koox oo minkum idinka idinka mid ah oo mu'miniintii dhabta ahayd ah wataa'ifatun qad ahamathum anfusuhum qayb kalena waxa murugo geliyey oo hami geliyey naftoodu badbaado siday u heli lahayd uun halkanna ilaahay waxa uu ku tilmaamay markii murugadu ay ku dhacday oo jabkii iyo hasiimadii uxud ah ayaa alla wuxuu ugu nicmeeyey mu'miniintii inuu cabsidii ka zuuliyey oo ammaan iyo nabadgelyo ugu bedelay oo ammaanka maxaa astaan u ahaa lulo ayaa lagu soo dejiyey ilaa midkood seeftu ay ka dhacso kolba uu kor usoo qaadanayay lulada kusoo degtay darteed halkaa markaa waxaa laga qaadanayaa dee qof lulooday waa qof ammaan oo nabadgelyo helay ilaan ruuxa cabsanaya hurdaamayay kusoo dhacdaa laba indhood isku geyn maayo marka luladani ammaan ilaahay agtiisa ka yimid oo karaamo ah buu ahaa laakiin umay dhammayne mu'miniinta unbaa nucaaskaa iyo luladaa ammaankii ku soo degtay laakiin munaafiqiintu way ka madhnaayeen ammaankaas sidaa darteed ayaa alla u yihi wataa'ifatun qad ahamathum anfusuhum qolo kale iyagu naftooda halkay dhigi lahaayeen unbay ka fikirayeen oo cabsi iyo warwar baa dilay waa munaafiqiintii ilan waa ku dhex jireen muminiinta munaafiqiintu eh alla waxau ihi wataa'ifatun koox kalena qad ahamathum waxaa hami geliyey oo murugo geliyey anfusuhum nafahoodiibaa hami geliyey yadunnuuna waxay u malaynayeen billaah ilaahayna waxay u malaynayeen hayra alxaqi ay dannan hayra alxaq mala aan xaq ahayn oo baatil ah ayay alla ka malaysanayeen danna aljaahiliyati ay dannan ka danni aljaahiliya gaalada malaheedii oo kale ayaa ay ka malaysanayeen oo malaha gaaladu waa maxay dee inay muslimiinta iyo nebiga sala allahu calayhi wasalam inaan ilaahay u hiilinayn oo ay baaba'ayaan oo ay jabayaan oon waxba ka hadhayn sidaasay waxa weeyaan malaysanayeen waa munaafiqiintii ilaahay waxa uu fadeexadaynayaa oo bannaanka soo dhigayaa waxyaabahay ku hadlayeen iyo waxay qarsanayeen labadaba yaquuluuna waxay odhanayaan daa'ifada munaafiqiinta ihi hal lanaa ma nooga sugnaaday min alamri talada xaggeeda min shay ay shay-un wax talada ma ku leenahay amarka wax ma ku leenahay mise waa iska soconnaa uun qul waxaad ku tidhaha nebi allow ina alamra arrinka iyo taladu kullahu amarku dhammaantii lilaah alla ayuu u sugnaado rabbaa iska leh yukhfuuna waxay ku qarinayaan fii anfusihim nafahooda waxay ku qarinayaan munaafiqiintu maa shay bay nafahooda ku qarinayaan laa yubduuna aanay ku muujinayn laka adiga nebi muxamedow yaquuluuna waa la kashifaya yaquuluuna waxay odhanayaan munaafiqiintu low kaana lanaa hadduu noo sugnaan lahaa min almri arrinka iyo talada xaggeeda hadduu nooga sugnaan lahaa shay-un wax haddaanu waxuun talada ku yeelan lahayn yacni taatikada dagaalka iyo goobta la degayo iyo sida la yeelayo haddii arrinka wax nalaga siin lahaa maa qutilnaa nalaguma laayeen haahunaa halkan halkan ragga iyagu ma yaaleen oo dilkaasi naguma dhaceen qul waxaad ku tidhaha nebi allow low kuntum haddaa ahaan lahaydeen fii buyuutikum guryihiinna haddaa ku dhex sugnaan lahaydeen labaraza waxaa bannaanka u soo bixi lahaa aladiina kuwii kutiba lagu qoray calayhim korkooda alqatlu dilka waa alkitaab alqadariya macnaha kuwii loo qoray qatligu iyagaa bannaanka u soo bixi lahaa ilaa madaajicihim waxay u soo bixi lahaayeen makaanu jiifkooda macnaha halka ay yaalaan ee hadda lagu dilay ee ay jiifaan nin walba isagoo socduu halkaa iman lahaa xataa haddii waxa weeyaan ay joogi lahaayeen alla waxa u ihi waliyabtaliya allahu maa fii suduurikum facala allaahu daalik ilaahay sidaa wuxuu u sameeyey oo jabkaa iyo hasiimadaasi uxud u dhacday litattaciduu usoo qadar si aa u waantowdaan oo wax u qaadataan iyo waliyabtaliya allaahu si ilaahay u imtixaamo maa fii suduurikum laabihiinna waxa ku sugan si alla u imtixaamo waxa laabihiinna ku sugan oo bannaanka usoo dhigo oo loo kala caddaado iyo waliyumaxisa si uu alla u nadiifiyo uu u daahiriyo maa fii quluubikum qalbiyadiinna waxa ku jirana si alla u kala caddeeyo oo loo kala baxo wallaahu alla caliimun kii u cilmi badan weeyi bidaati suduuri laabuhu waxay u saaxiibka yihiina ku qarsoon alla kii u cilmi badan weeyi alla waxau ihi ina aladiina kuwii tawallow jeestay minkum xaal ay idinka idinka mid yihiin yowma altaqa aljamcaani labada col maalintay kulmeen colkii gaalada iyo colkii mu'miniintu kuwii jeestee dhabar jeediyey inama stazallahum waxa simbiririxiyey uun wax kala maahe inamaadu waa xasri waxa simbiririxiyey uun ashaydaanu shaydaan uunbaa simbiririxiyey oo zallada iyo simbiririxada u sababay maxaa shaydaan ku simbiririxiyey bibacdi maa shay barhkii kaasoo kasabuu ay shaqaysteen macnaha dembigay sameeyeen dartii ayaa shaydaan ku simbiririxiyey alla waxau ihi walaqad cafa allaahu walaqad la wallaahi ilaahay baan ku dhaartee qad cafa allaahu ilaahay dhab ahaan buu u cafiyey canhum iyaga oo dembigay galeen waa ka dhaafay ina allaha alleh hafuurunkii dembi dhaafis badan weeye xaliimun ee dulqaad badan een cuquubada u dadejin dadka haadihi alaayaat saynu hore usoo tilmaanay waa tatimatu qisati uxud wa firaaru lmuslimiin wa habaatu rasuuli sala allahu calayhi wasalam waman macahu min alqila yacni waxay sii dhammaystiraysaa uun aayaadkan ama qisaskani qisadii khaswadii ama duulaankii ama waxa weeyaan dagaalkii uxud iyo cararkii ay muslimiintu carareen ee ay dhabarka jeediyeen iyo sugnaanshuhuu rasuulku sugnaaday sala allahu calayhi wasalam isagoo u baaqayo o u yeedhayo oo leh war soo noqdoo kaalaya ilaya yaa cibaad allah isaga iyo intii yarayd ee la sugnaato labiyo toban saxaabi lagu qiyaasay waxaa kaloo aayaadkan ku sugan ikraamu llah liwliyaa'ihi bilamaan aladii anzalahu calayhi wa ihaanat llaahi liacdaa'ih bixirmaanihim min tilka alkaraama aayaadkan waxaa ku sugan ilaahay awliyadiisii iyo addoommadiisii uu doortay nebi moxamed iyo asxaabtiisii waxa uu ku soo dejiyey oo ku karaameeyey nabadgelyo iyo ammaan oo niyadda iyo qalbiga ayuu u dejiyo luladaasaa kusoo degtay ammaanka iyo nabadgelyada tilmaamaysa acdaadiisana waxa ilaahay ku ihaaneeyey oo ku dulleeyey waa munaafiqiintii mu'miniinta ku dhex jirtaye inuu ka qadiyey karaamada mu'miniintu ay heleen oo iyagu lulo iyo ammaan midna may heline lugahay isla dhacayeenoo wadnahay farta ku hayeenoo nafta meel ay dhigaan ayay raadinayeen ilaa waa munaafiqiin ah uma anzla calaykum min bacdi اlgami amanata nucaasan yakshaa طaa'ifata minkum wa طaa'ifatun qad ahamathum anfusuhum labada daa'ifo ayaa la kala ahaayo waa mu'miniintii iyo munaafiqiintii waxaa kaloo aayaadkan ku sugan taqriiru mabda'i alqada'i walqadar wa ana man kutiba mowtuhu fii makaanin falaa budda an yamuuta fiih waxay aayaadkani sugayaan mabda'a yacni xukumka iyo qadarka ilaahay sidiisa inuu u dhacayo o aanu baaqanay oo ruuxa loo qoray meel inuu ku dhinto inaanu ka baaqanayn oo aanu ka badbaadayn ee halkii loo qoray isagoo socdo uu imanayo uu ku dhimanayo qul low kuntum fii buyuutikum labaraza aladiina kutiba calayhim alqatlu ilaa madaajicihim xataa guryahooda hadday iska joogi lahaayeen oo jihaadkaba aanay u soo baxeen halkii dilkoodu ku qoraa lugahooda iyagoo ku socda ayay iman lahaayeen ba alla u yidhi subxaanah alla waxa uu ihi id tusciduuna walaa talwuuna calى axadi wاrasuulu yadcuukum fii ukhraakum faahaabakum gama bigamin id wakti ayaa ilaahay idinka celiyay xaggii gaalada uma sarafakum canhum ta ku xidh ilaa id waa daraf mutacalaq u baahane tacalluqeeda halkaa ka dhig oo xilligaa yaacayseen ayaa alla idinka leexiyey xagga gaalada oo dhabarka u jeediseen weeyi id waktigii ayaa ilaahay xagga gaalada idinka leexiyey oo idinka duway wakhtigii tusciduuna aada bannaanka yaacayseen meesha bannaanka cidlada ah aada yaacayseen idinkoo gaalada ka cararay oo walaa talwuuna aydaan ku leexanaynin calaa axadin qofna ruuxna ruux aan u daymoonayn oo aan u dayeyn walxaal ayaa qofna qofka kale aanu ku leexanayn alrasuulu rasuulkuna yadcuukum uu idinka yeedhayey fii ukhraakum xaggiina dambe rasuulkuna xaggiina dambe ayuu idinka yeedhay oo idinka baaqayay oo lahaa warkaalay oo soo noqda ilaya cibaad allah fa ahaabakum dabeed alla wuxuu idinku abaaliyey oo jasaagiinnii ka dhigiya abaalkiinnii hamman murugo waa jabkii aada jabteen murugadaasoo biqamin bisababi qamin murugo kale sababteed ku xasishoo ku dhacday oo markaad rasuulka murugo geliseen ayaa ilaahayna idinka idin murugo geliyo oo aada jabteen ama waxaad tidhaahdaa fa ahaabakum ilaahay waxa uu idinku abaaliyey qamman murugo murugadaasoo biqamin calaa qamin murugo kale kor saaran oo murugo murugo la socotoo ku libin laaban ayaa laydinku abaaliyey oo waa murugadii jabka iyo murugadii haniimo la-aanta likay laa taxzanuu walaqad cafaada ku xidh sidaasaa awlo ah oo alla wuxuu idiin saamaxay dheh likay laa taxzanuu si aydaan uga murugoonin calaa maa faatakum wixii idinka tegay haniimo ah ee idin seegay iyo walaa maa asaabakum wixii idin helay toona aydaan uga murugoonin ee hasiimo iyo jab ah wallaahu allana khabiirun kii xogogaalu ah weeyi bimaa tacmaluuna waxaad samaynaysaan ilaahayna waa ogyahay oo kama qarsoona rabbi uma anzala dabeed ilaahay waxa uu soo dejiyey calaykum korkiinna wuu ku soo dejiyey min bacdi alqami murugadaa idinku dhacday oo jabkaasa dabadeed alla wuxuu idinku soo dejiyey amanatan nabadgelyo nucaasan buu idinku soo dejiyey lulo amanada ka bedel oo ammaanka la sheegayaaba waa luladan kusoo degtay nucaasan baa alla idinku soo dejiya lulo nucaaskaasoo yaqshaa daboolaya daa'ifatan qayb daboolaya qaybtaasoo minkum idinka idinka mid ahaatay yani yacni waxa weeyaan luladu waxay daboolaysaa uun qayb idinka mid ahoo dee mu'miniintii ah munaafiqiintu shaqa kuma leh wa aa'ifatun qayb kalena waa munaafiqiintii qad ahamathum waxa hamigeliyey anfusuhum nafahooda halkeed ku badbaadaan ayaa hamigoodiiyo warwarkoodii isugu yimid yadunnuuna xaal ay u malaynayaan dhe munaafiqiintu bilaahi alla ay u malaynayaan hayra alxaqi xaq waxaan ahayn ay dannan hayra alxaq mala aan xaq ahayn alla ay ka malaysanayaan danna aljaahiliyati ay dannan ka danni aljaahiliya waxay alla ka malaysanayaan munaafiqiintu gaalada malaheedii oo kale oo jaahiliyada waxaa lagu itlaaqaa kufriga iyo gaalnimada walidaalik dee marka la leeyahay wakhtigii jaahiliga waa wakhtigii gaalnimada marka haddaad maqasho jaahiliya mutlaqa waa kufri iyo gaalnimo uun laakiin waxaa dhici karta qofka muslimka ah inay ku sugnaato khasla min khisaali iljaahiliya yacni qofka waa laga heli karaa sifo ka mid ah sifaadkii gaaladii hore ay lahaayeen oo nebigu sala allahu calayhi wasalam saxaabada qaarkood markay dambaabeen ama qalad ay ku dhaceen waxa uu ku tilmaamay qeyb jaahiliye ka mid i inay ku sugan tahay oo abuudarow kale wuxuu ku yidhi markii ninkii uu wax ka sheegay yaa abaadar inaka mru'un fiika jaahiliya abuudarow waxaa tahay ruux yacni jaahiliye wax ka mid ah ay ku sugan tahay marka macnuhu waxa weeyi dee ceebaynta ninkan aad ceebaysay waa sifa min sifaati aljaahiliya waa sifo ka mid a sifaadkii jaahiliyadii hore in lays ceebeeyo oo wax layska sheego marka waa uun yacni khaslo ka mid a khisaal aljaahiliya marka laakiin in la yidhaahdo mujtamacaatun jaahiliya waa mujtamacaad jaahili ah guud ahaan ama jaahiliyat lqarni alcishriin qarni dhan inta laysku daro laydhaa jaahiliyadii qarnigii labaatanaad macnaha waxay tilmaamaysaa taasi dee qarniga dhan iyo ummadda dhan iyo mujtamaca dhan inuu jaahili yahay macnahaasina wuxuu ka turjumayaa takfiiru lmujtamacaat biakmalihim in mujtamacaadku siday u dhan yihiin la gaalaysiinayo taasina dee waa arrin qalad ah oon sax ahayd marka dadka waa la tilmaami karaa wax jaahiliye ka midi inay ku sugan tahay laakiin ummaddu waa wada jaahili ama zamankaasi waa jaahili ama mujtamacaasi waa wada jaahili lama odhan karo waayo jaahiliyada mulaqa ee laysugu baxaa waa kufri iyo gaalnimo marka laysugu baxo sidaa darteed ayaa danna aljaahiliya aynu ugu macnaynay malihii gaalada waayo jaahiliye qur-aanku wuxuu yaqaanaa mulaqa waa kufrigaas iyo gaalnimadaas yadunnuuna waxay u malaynayaan billaahi alle hayra alxaqi ay dannan hayra alxaq mala aan xaq ahayn waxay alla u malaynayaan danna aljaahiliya dannan ka danni aljaahiliya mala la mid ah kii gaaladu ay malaynayeen oo kale oo ah inaan ilaahay marnaba u hiilinayn nebi moxamed iyo muslimiinta iyo diintiisa oo ay islaamka iyo muslimiintu ay jabayaan gaaladuna ay waxa weeyaan cidhibta dambe helayaan malahaa xun oo gaalada malaheeda ah ayaa munaafiqiintuna ay malaynayeen oo waxay lahaayeen marna moxamed guulaysan maayo oo gaalada ayaa libinta ku dambaynaysaa alla waxa uhi yaquuluuna waxay odhanayaan munaafiqiintaasi hal lanaa ma nooga sugnaaday min al amri amarka xaggiisa min shayin wax talada wax ma ku leenahay qul waxaad ku tidhaha nebi allow ina alamra amarku kullahu dhammaantii lilaahi alla ayuu u sugnaaday yukhfuuna waxay ku qarinayaan fii anfusihim nafahooda maa shay bay ku qarinayaan laa yubduuna aanay kuu muujinayn laka adiga nebi moxamedow waxaanay kuu muujisanayn ayay qalbiga ku qarsanayaan oo yaquuluuna waxay odhanayaan low kaana hadduu ahaan lahaa lanaa annaka noo ahaan lahaa oo min alamri amarka uu nooga sugnaan lahaa shay-un shay maa qutilnaana laguma dileen haahunaa halkan waxyaabahay qarsanayaane ilaahay fadeexadeeye bannaanka uga soo bixiyey waxaa ka mid a inay dhexdooda isku lahaayeen haddaanu talada wax ku leenahay dee halkanba na laguma laayeen oo meydka yagu meeshan ma wadhnaadeeno waa badbaadi lahayd alla waxau uhi qul waxaad ku tidhaa nebi maxamedow oo munaafiqiintaa ugu jawaabtaa low kuntum haddii aada ahaan lahaydeen fii buyuutikum guryihiinna dhexdooda haddaa ku sugnaan lahaydeen la barasa waxa bannaanka u soo bixi lahaa oo soo banbixi lahaa alladiina kuwiibaa soo banbixi lahaa kutiba lagu qoray calayhim korkooda alqatlu dilka dilka kuwii loo qoray loo qadaray waa soo bambixi lahaayeen oo ilaa madaajicihim makaanu jiifyadooday usoo bixi lahaayeen macnaha meesha ay jiifaanay ku dhinteen ay hadda yaallaan iyagaa cagahooda kusoo doonan lahaa xataa haddaanay jihaad u iman lahayn ciddii qatli iyo dil loo qoray waliyabtaliya allaahu facala allaahu daalika dheh sidaa alle wuxuu u sameeyo caynkaa u yeelay litattaciduu dee si aad u waantowdaan oo wax u qaadataan iyo waliyabtaliya allaahu si ilaahay u imtixaamo maa fii suduurikum laabihiinna waxa ku sugan laabihiinna waxa ku sugan si loo imtixaamo oo loo kala muujiyo waayo ibtilaagu waa kala caddayn iyo muujin iyo waliyumaxisa si ilaahay u sifeeyo oo u caddeeyo maa fii quluubikum qalbiyadiinna waxa ku sugan qalbiyaduna waa fi suduur marka laabaha iyo qalbiyadu waxay qarinayaan si bannaanka iyo badka loo soo dhiga weeye waxaad qarsanaysaan ead ku xanshaashaqaysaan iyo wasaawista idinku sugan waliyumaxisa maa fii quluubikum iyo si uu u caddeeyuu bannaanka usoo dhigo waxa qalbiyadiinna ku sugan ee ku qarsoon oo tamxiisku waxa weeye waa idhaaru shay shayga in la muujiyo marka dee iimaankii iyo nifaaqii in la kala caddeeyo oo mu'minkii iyo munaafiqii la kala maro weeyaan tamxiiskiiyo ibtilaagu wallaahu allana caliimunkii u cilmi badan weeyi bidaati suduuri laabuhu waxay u saaxiibka yihiin ilaahay waa kii u cilmi badan alla waxau ihi ina aladiina kuwii tawallow jeestay minkum xaal ay idinka idinka mid yihiin yowma altaqa aljamcaani maalintii labada jamac ay kulmeen waa maalintii uxude kuwii jeedsaday ee yaacay inama istazallahum shayaan shaydaan uunbaa simbiririxiyey halkaa waxaa ka cad ana asuu'a waashara yunsabu ila shayaan xumaha iyo sharka shaydaan baa loo loo tiiriyaa ilaahay looma tiiriyo oo nabigu sal اllahu alayhi wasalam waa kii yidhi washaru laysa ilayk ilaahay oo sharku xaggaaga ma aha loo tiirin maayo xaggaaga waa taaduban maca allah ilaahay baa laga edebsanaya laakiinse sharka iyo khayrka oo wada socda ilaahay inuu qadaray qadar ahaan waa loogu tiirin karaa oo alla waxa uu yidhi qul kullu min cindi illaah ta wanaagsan iyo ta xunba dhammaantood allay ka ahaadeen oo rabbaa qadaray weeye sharka iyo khayrkaba arkaanta iimaankana waxaa ka mid a dee aliimaanu bilqadari khayrihi wa sharih in qadarka la rumeeyo khayrkiisa iyo sharkiisa labadaba marka labadoo wada socda dee ilaahay baa qadaray waa la odhan karaa laakiin sharka oo badhax tiran oo gaar oo maxdi ah alla looma tiiriyo waana min baabi aladabi maca allah haba qadaro laakiin waa laga edebsanaya edebtaa sidaas sidaa darteed ayaa jabkii dhacay iyo wixii dhacay loo tiiriyey shaydaan waxaana lagu sababeeyey shaydaan wuxuu u qurxiyey oo dembigay dembaabeen ah oo alla waxa uu yidhi ina aladiina kuwii tawallow jeestay minkum xaala idinka idinka mid yihiin yowma altaqa aljamcaani maalintii labada col ay kulmeen waa uxude kuwii jeestay inama stazallahum waxa simbiririxiyey uun wax kale maahee ashayaanu shaydaanka ayaa simbiririxiyey bibacdi maa shay barhkii ayaanu ku simbiririxiyey kaasoo kasabuu ay waxa weeyaan shaqaysteen inama istazallahum shayaan shaydaan wuxuu ku simbiririxiyey uun bibacdi maa kasabuu wixii ay kasbadeen ay macnaha shaqaysteen ee dunuub ahaa wax ka mid ah ayuu ku simbiririxiyey macnaha dembigii dartiis ayaa waxaas u dhacay walaqad cafa allaahu canhum walaqad lawallaahi qad cafa allaah ilaahay dhab ahaan buu u saamaxo u cafiyey canhum iyaga ina allaha alla kafuurun kii dembi dhaafis badan weeyi xaliimun ee dulqaad badan alla waxau uhi yaa ayuha aladiina aamanuu laa takunuu kaladiina kafaruu waqaaluu liikhwaanihim idaa darabuu fi lardi aw kaanuu guzan low kaanuu cindana maa maatuu wamaa qutiluu ilaahay waxau uhi yaa ayuha aladiina aamanuu mu'miniintiiyey laa takuunuu ha ahaanina kaaladiina sida kuwii kafaruu gaaloobay oo waqaaluu yidhi liikhwaanihim ay fii shani ikhwaanihim walaaladood arrinkooda ka yidhi oo laamtu hadday laamu tabliiq tahay oo ay loo jeedo waxay ku yidhaahdeen waxaa laga fahmi lahaa dee inay goobjoog ahaayeen oo xaadir ahaayeen markay arrimahan ka hadlayaanna dee walaaladoodani lamay joogin oo hadday la joogaan maa maatuu wamaa qutiluu ma yidhaahdeena maa mutum wamaa qutiltum bay odhan lahayen oo khitaab bay ka dhigi lahaayeen waa ka maqnaayeen mar hadday haa'ibiin ka yihiinna laamta waxaa laga dhigaa bimacnaa fii oo waa fii shanihim arrinkooday ka yidhaahdeen laakiin iyagay ku yidhaahdeen ha odhan si aan loo moodin dee inay hor joogaan oy la khitaabayaan lama joogaane waa ka maqan yihin marka arrinkooday ka yidhaahdeen weeyi ee way ku yidhaahdeen ma aha yaa ayuha aladiina aamanuu muminiintii ey laa takuunuu ha ahaanina kaladiina sida kuwii kafaruu gaaloobay oo waqaaluu yidhi ku cadaf liikhwaanihim fii shani ikhwaanihim walaaladood arrinkooda kuwii ka yidhi idaa darabuu marka ay safraan walaaladood fi lardi ay cala alardi arlada markay socoteeyaan oo dabeed famaatuu dee ay dhintaan usoo qadar aw kaanuu ama ay walaaladood ahaadaan huzan ay huzaatan kuwa duulaan oo duulay oo dabeedee faqutiluu usoo qadar la laayo kuwa ka odhanaya arrinka walaaladood low kaanuu hadday ahaan lahaayeen cindanaa agtayada hadday joogi lahaayeen maa maatuu may dhinteen kuwaa safray wamaa qutiluu lamana laayeen kuwan duulay hadday iska joogi lahaayeen maxay sidaa u odhanayaan liyajcala allah si alla uga yeelo daalika qowlkaa ay yidhaahdeen qaa'iliintaasi xasratan qoomama si uu alla uga yeelo qoomamadaasoo fii quluubihim qalbiyadooda ku sugan oo hadafkoodu ma ahayn inay qoomamo noqoto oo markay walaaladood ku leeyihiin low kaanuu cindanaa maa maatuu wamaa qutiluu ilan maquulu qowlka wakaas markay sidaa leeyihiin ujeeddadoodu ma waxay ahayd inay dib uga qoomamoodaan may laakiin waxaa laamtan la yidhaahdaa mar haddaanay ujeeddadoodu sidaa ahayd laamu lcaaqibati wasayruura oo laamtu waa laamulciladii laakiin mar haddii hadafkoodu aanu ciladan ahayn oo qowlkooda tani aanay cillo u noqon karin ilayn inay qoomamoodaan qowlkan ugumay qowlayne waxaad odhanaysaa laamtu waa laamulcaaqiba waa cidhibta dambe iyo ma-aalka dambe siday noqon doonto oo macnuhu markaa wuxuu noqonayaa liyajcala allaahu si uu alla uga yeelo arrintaa cidhibteeda dambe daalika qowlkaa ay yidhaahdeen xasratan fii quluubihim waa si ay cidhibtooda dambe qoomamadaa u noqoto qalbigooda ku jirta wallaahu allana yuxyii isagaa wax nooleeya wa yumiitu waxna dila wallaahu alla bimaa tacmaluuna waxaad samaynaysaan basiirunkii arkayo og weeyi hadduu arkayuu og yahayna dee wuu idinku abaalmarinayaa qolo walba waxay mutaysatay walain qutiltum walain qutiltum lawallaahi allaan ku dhaartay in qutiltum haddii laydin dilo fii sabiili illaah ilaahay dartii haddii laydin dilo aw muttum ama aa u dhimataan lamakfiratun dembi dhaaf oo min allaahi alla xaggiisa ka ahaatay iyo waraxma naxariis ayaa khayrun idinka khayr badan mimaa yajmacuuna waxay urursanayaan ee adduunyaa taasaa idin dhaanta walain muttum haddii aada dhimataan aw qutiltum ama laydin laayo la ila allaahi laa ilaa hayri ilaahay xaggiisa unbaa cid kale maahe waayo taqdiimkaa xasriga faa'iideynaya la ila allaah ilaahay xaggiisa unbaa laa ilaa hayri xag kale ma ahe tuxsharuuna laydin soo ururinayaa haadihi alaayaat waxaa ku sugan bayaanu xaali lmunaafiqiin wataxdiiru min atashabuhi bihim waxaa laynooga digayaa xaalka xun ee munaafiqiintu ay ku sugan yihiin xaalka munaafiqiinta laynoo caddeeyey waxaana laynooga digay inaynu isu ekaysiino kuwa oo waxaa la yidhi laa takuunuu kaladiina kafaruu waa nahyun can tashabuh waxaa laynoo diidayaa inaynu isku shabahno shabaha gaaladana si guud baa laynoogu diiday oo hadal ahaan iyo ficil ahaan iyo dhaqan ahaan dhinac walba inaynu gaalo shabahno waa laynoo diiday oo rasuulku sal اllahu alayhi wasalam waxa uu yidhi man tashabaha biqowmin fahuwa minhum qolo ninka isku ekaysiiya dee iyaguu ka mid yah marka taa waa laynoo diiday waxaa kaloo aayaadkan ku sugan tarkiibu lmuminiina fi ljihaadi bibayaani maa yataratabu calayhi min athawaabi aljaziili wاlnaciimi اlmuqiim waxaa lagu booriyey muminiinta jihaadka waxaana loogu booriyey dee waxaa loo caddeeyey waxa ka dhalanaya haddii jihaad dartii loo dhinto alla dartii haddii jihaad loogu dhinto waxa uu ku dhaxalsiinayaa la caddeeyey oo walain qutiltum fii sabiili llahi aw muttum lamakfiratu min allahi waraxmatun khayru mima yajmacuun waxaa loo caddeeyey adduunkay urursanayaanay ku dadaalayaan inay uga wanaagsan tahay alla dartii haddii loo dilo shaygana haddii abaalkiisa wanaagsan iyo raadka fiican ee ka dhalanaya lagu tilmaamo macnuhu waxa weeyaan dee samee oo waa lagugu boorinayaa yaa ayuha aladiina aamanuu laa takunuu kaladiina kafaruu waqaaluu liikhwaanihim ikhwaanahum fi nasabi aw iddiin ikhwadan horena inoo soo martay halkanna ku soo noqotay waxa weeye munaafiqiinta marka laga waramayo dee horta waa ikhwa fi ddiin oo gaalnimada iyo munaafaqnimaday walaalo ku yihiin qaarkood nasabkiina dee waa ku walaalo oo labadiiba waa soo gelaysaa inay wada dhasheen iyo inay isku diin yihiin oo kufriga iyo gaalnimada ay ku walaaloobeen idaa darabuu fi lardi aw kaanuu guzan waxaynu ta horena ugu qadaray famaatuu ta dambena faqutiluu waxaa laga fahmayaa hadalka dambe ee ah inay yidhaahdeen low kaanuu cindanaa maa maatuu wamaa qutiluu maxay yidhaahdeen hadday annakana ag joogi lahaayeen manay dhinteen lamana dileen halkaa maxaa laga fahmayaa de annahum maatuu wa qutiluu sow maaha inay dhinteen oo la dilay marka taqdiirka labada ficil waxaa laga qaadanayaa hadalka dambe ee maa maatuu wamaa qutiluu marka macnuhu waxa uu yahay waxay ka odhanayaan kuwa intay safraan dhinta hadday nala joogi lahaayeen may dhinteen kuwa intay duulaan lasoo dilana waxay odhanayaan hadday nala joogi lahayn lama dileen macnuhu sidaas weeye idaa darabuuna waa darfiya mujarada oo idaada haddii la yidhaha waa darfiya maxda ama mujarada waa jawaab ma leh oo macnihii shardigay ka maran tahay marna macno shardibay wadataa oo jawaab baa lagama maarmaan ah iminka oo kale waa darfiya mujarada macno shardi ka maran oo macnuhu waxa uu noqonayaa ida darabuu fi lardi aw kaanuu guzan ay waqta darbihim fi lardi aw kaanuu guzaatan waa waktigay socoteeyaan ama duulaan marka waa yani waa darfiyo mujarad ah oon macno shardi lahayn alla waxa uhi yaa ayuha aladiina aamanuu muminiintiiyey laa takunuu ha ahaanina kaladiina sida kuwii kafaruu gaaloobay ha la mid noqonina oo waqaaluu yidhi liikhwaanihim fii shani ikhwaanihim walaaladood arrinkoodana ka yidhi idaa darabuu markay walaaladood socoteeyaanay safraan fi lardi ay cala alard arlada korkeeda markay socoteeyaan oo famaatuu usoo qadar dabeed ay dhintaan iyagoo socoto ah aw kaanuu ama ay ahaadaan guzan ay guzaatan kuwa duulaan oo duulay oo dabeed faqutiluu la laayo kuwa arrinka walaaladood ka yidhi marka intay socoteeyaan ay dhintaan ama intay duulaan la dilo maxay ka yidhaahdeen low kaanuu hadday ahaan lahaayeen cindanaa agtayada hadday ahaan lahaayeen maa maatuu may dhinteen kuwaa socotada kusoo dhintay wamaa qutiluu lamana dileen kuwan duulaanka lagu dilay maxay sidaa u odhanayaan liyajcala allah si alla uga yeelo arrinkaa cidhibtiisa dambe uu u noqdo alla uga yeelo daalika qowlkaa iyo hadalkaa ay yidhaahdeen si alla uga yeelo cidhibtiisa dambe xasratan qoomamo qoomamadaasoo fii quluubihim qalbiyadooda dhexdooda ku sugan si ay cidhibtooda dambe uga murugoodaan oo uga qoomamoodaan waxay hore u yidhaahdeen oo hadalkaas ay aada uga murugoodaan wallaahu alla yuxyi isaga ayaa wuxuu doona nooleeya oo wayumiitu waxna dila wallaahu alla yuxyii isagaa wax nooleeya wayumiitu waxna dila mafcuulka waxaa loo xadfay lilcumuum lama odhan waxaa nooleeya waxaana dila waayo waa caam makhluuq oo dhan isagaa kuu doonana nooleeyo kuu doonana dila marka waa liiraadat alcumuum waxaa mutacalaqa xayaatada iyo mowdka loo xadfay wallaahu allana bimaa tacmaluuna waxaad samaynaysaan basiirunkii u arag badan weeyi wala in qutiltum la wallaahiye allaan ku dhaartay in qutiltum haddii laydin dilo wala in qutiltum iyo wala in muttum waxa kulmay qasam iyo shardi labadubana jawaab bay doonayaan oo qasamku wuxuu rabaa lawallaahi ila laamtu waa muwaiatun lilqasame jawaab buu rabaa inta shardiyadiina jawaab bay rabtaa labada kooda hore ayaana la xaq siiyaa labadana qasamka ayaa horeeya jawaabtii qasamkaa la xaq siiyey oo wala in qutiltum la makfiratun waa jawaabulqasamkii wala in muttum la ilallaahi waa jawaabulqasamkii marka waxay culimmadu yidhaahdeen jawaabulqasami aqna can jawaabi shardi jawaabta qasamka ayaa lagaga maarmo inaga deeqay jawaabtii shardiga culimmada qaarna way u soo qadarayaan oo waxay leeyihiin ta hore waxaa loo soo qadarayaa ey hafara lakum waraximakum tan dambena waxaa loo soo qadarayaa latuxsharunna laakiin alaslu cadamu taqdiir asalku waa inaan waxba la soo qadarin haddaan daruura keensane sidaa ku daah in jawaabka qasamku jawaabkii kale lagaga maarmay alla waxau ihi walaa in qutiltum haddii laydin dilo oo fii sabiili illaah alla dartii laydin dilo aw muttum ama aa u dhimataan alla dartii lamakfiratun dembi dhaaf dembi dhaafkaasoo min allah alla xaggiisa ka ahaatay makfiradaasoo min allaahi ilaahay xaggiisa ka ahaatay iyo waraxmatun naxariis xagga alla ka timid ayaa khayrun idinka khayr badan mimaa kii yajmacuuna ay urursanayaan ee adduunye ah wala in muttum haddii aada dhimataan aw qutiltum ama laydin dilo la ilallaah ilaahay xaggiisa unbaa tuxsharuuna laydinsoo ururinayaa fa bimaa raxmatin min allaahi linta lahum alla waxau ihi fa bimaa raxmatin ay fa biraxmatin maadu waa sile ama tawkiid macnaha ama hadalkaa lagu xidhiidhinayaa ama lagu akidayaa horena waxaynu usoo tilmaannay xuruufta marka meeshaan qur-aanka ahayn fii kayri lqur'aan dee la yidhaahdo waa zaa'id qur-aanka dhexdiisa lama yidhaahdo ziyaado oo waxaa laga edebsanayaa qur-aanka in loo nisbeeyo wax ziyaado ama nuqsaan ah waayo midina kuma jirto kumana jiro qur-aanka dhexdiisa hal xaraf oo aan macno lahayn oo laqwi ah xaraf walba macnuu leeyihi marka maadani imika ama hadalkay adkaynaysaa oo tawkiid baa loo keenay ama waa silo oo hadalkaa lagu xidhiidhinaya alla waxau ihi markaa fa bimaa raxmatin naxariis min allaahi alle xaggiisa ka ahaatay ayaad linta ugu dabacsanaatay nebi allow lahum iyaga walow kunta haddaad ahaan lahayd fadan mid dabeecad adag haliida alqalbi oo qalbi qallafsan lanfaduu way ka ayaaci lahaayeen dadku min xawlika adiga hareerahaaga dadku waa ka didi lahaayeen ee waa dabeecad wanaagsanta oo naxariis rabbi uu ku siiyey aad ku sugan tahay weeyi ee facfu canhum iska saamax oo wastakfir lahum u dembi dhaaf dalab oo washaawirhum la tasho fi lamri arrinkana kala tasho fa idaa cazamta markaad haddaba goosato arrinka fatawakal cala allah ilaahay tala saaro marka hore casiimo intaanad gaadhin horta la tasho dabadeedna go-aanso oo ku dhaqa adoo alla tala saaranaya in allaha alla yuxibu waa uu jecel yahay almutawakiliina kuwa alla tala saarta in yansurkum allahu ilaahay hadduu idin heeliyo falaa haaliba wax idinka gacan sarreeyaa lakum idinka idinma sugnaanin oo cidina idinka guulaysan mayso wain yakdulkum hadduu alla idin hoojiyana faman waa kuma daaka alladii kaasoo yansurukum idin heelinaya min bacdihi ay min bacdi khidlaan illaah ilaahay hoojintiisa dabadii cidda idin heelinaysaa waa ayo markaa damiirka waxaynu celinay allah waxaanaynu ka dhignay calaa xadfi mudaaf oo mudaaf baynu u soo qadaray oo waxaynu nidhi min bacdihi ay min bacdi khidlaan illaahi min bacdihi ay min bacdi khidlaanihi yacnii hoojinta ilaahay idin hoojiyey dabadeed yaa idin heelinaya marka waxa weeyaan waa masdarun mudaafun lifaacilihi ila masderku yacmalu camala ficlihi yarfacu alfaacil wayansibu lmafcuul ama damiirka min bacdihi waxaad u celisaa masderka laga fahmay yakdulkum oo nafsu lkhidlaan oo markaana waxaad odhanaysaa faman daa waa kuma alladii ka yansurukum idiin hiilinaya min bacdihi ay min bacdi alkhidlaan hoojintaa dabadeed yaa idiin hiilinaya markaana masderka khidlaan ayaa loo celiyey sida afsaxa ana waa bikasri lkhaa khidlaan in la ydhaa oo khudlaan an la odhan wa cala allah alla korkiisa uun falyatawakal ha tala saartaan almu'minuuna kuwa mu'miniinta ah cala allah jaara majruurkaas mutacalliqa ah mutacalaqiisii waa laga soo hormariyey oo waa lilxasri waa koobis lagu koobayo darteed oo taqdiimu maa xaquhu taakhiir yufiidu lxasra marka wa cala allaahi alla korkiisa uun cid kale maahe laa calaa hayri falyatawakal ha tala saartaan almu'minuuna mu'miniintu ha tala saartaan haadihi alaayaat ilaahay waxa uu ku caddeeyey kamaalu rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam alkhuluqi waayo rasuulku wuxuu ahaa axsana annaasi khalqan wa khuluqa dadka ka ugu wanaagsan abuur ahaan iyo dhaqan ahaanba oo abuur ahaan ka dadka ugu qurxoon buu ahaa dhaqan ahaanna ka ugu dabeecad wanaagsan marka aayaadkani waxay tilmaamayaan dhaqan wanaagii nebi muxamed sala allahu calayhi wasalam oo alla waxau ihi fabimaa raxmatin min allahi linta lahum walow kunta fadan haliida alqalbi lanfaduu min xawlik yacni haddii aad ahaan lahayd mid dabeecad adag oo qallafsan dee dadku waa kaa didi lahaayeen oo cidina kuguma soo hirateenoo kuguma soo hagaagteen laakiin waxaa lagugu soo ururayaa ee lagugu soo hiranayaa waa dabeecad wanaagaaga fadan jalaaleynku waxaa odhanayaa ay sayi alakhlaaq haddaad tahay mid dabeecad xun ma tihide oo ilaahay baaba ku ammaanoo yidhi wa innaka la calaa khuluqin cadiim nebi allow waxaad ku dul sugan tahay dhaqan weyn oo wanaagsan dhaqankiisuna qur-aanku ahaayo caaisha waatii ku tilmaantay kaana khuluquhu lqur'aan marka waa dabeecad wanaaggii nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam iyo raxmaddiisii wamaa arsalnaaka ilaa raxmatan lilcaalamiin dacwaduu xambaarsanaana waxay ahayd naxariis dadkoo dhan loo soo rogay oo raxmad u ah waxaa kaloo aayaadkan ku sugan fadlu saxaaba wa karaamatuhum calaa rabbihim fadligay saxaabadu lahaayeen iyo ilaahay agtiisa karaamaday ku lahaayeen oo halkii laga fahmayaa waxaa lala tashadaa oo wax la weydiiyaa qof looga qaateen oo cadaalad lahoo toosan soo maaha dee ilaahay wuxuu yihi washaawirhum fi lamri cidda uu leeyahay taladaada talageli oo la tasho waa dad ilaahay raalli ka yahay cadaaladooda iyo karaamadooday tilmaamaysaa waxaa kaloo la tilmaamay taqriiru mabda'i shuura taqriiru mabda'i lmashuura bayna alxaakimi wa ahli alxalli waalcaqd waxaa la sugay mabda'a wadatashiga ee xaakimka ummadda u taliya iyo ummaddu u taliyo kuwooda arrinkooda xidha furana ahlulxalli walcaqdi waxaa la yidhaha kuwa arrintu xaggooda kana xidhanto kana furanto waa kuwa dadka nabadna u xidhi kara dagaalna u xidhi kara waa yacni taladu kuway ka go-do ee ama culimaha ama cuqaal iyo waxgarad ah ayaa la yidhaha ahlulxalli walcaqdi waxyaabaha diinteenna suuban ee qiimaha badan iyo dimuqraadiyadda baadilkii ay ku kala duwan yihiin waxaa ka mid ah dimuqraadiyaddu dadka maxay fartaa ku yar iyo ku weyn iyo dumar iyo rag iyo caruur cid walba in wax la weydiiyo qofka codkiisa unbaa waxa weeyaan uu ku meel maraya wuxuu doona ha noqdo gaal ha noqdo islaam ha noqdo ha yaraado ha weynaado rag ha noqdo dumar ha noqdo yacni dadku waa siman yihiin waa mabda'a dimuqraadiyadda laakiin mabda'a diinta ee qiimaha iyo waxa weeyaan sharaftali waxa weeye talada waxaa la weydiiyaa ciday ka go-do maaha maatada iyo dumarka aan xilka ahayn iyo waxa weeyaan dadkii iyaga loo talinayey ilaa dumarka iyagaa loo talinaya oo gabadhu nafteedaanay u talin ummadiinay u talisa daayi caruurta iyo dadka kale ka soo hadhay waa la mid marka ummadda inta wax ka go-aan ee ama culimo ah ama cuqaal ah ee dadka horjoogaha u ah ayaa lala tashanaya oo rasuulka washaawirhum fil amri markii la yidhi weligii may dhicin ummadda intuu isugu yeedhay inuu yidhi sida dimuqraadiyadda kulligiin waxaanaa laydin weydiinaya waa laydinla tashanaya laakiin rasuulku yuu la tashan jiray dee cidda wax ka go-aan kibaaru saxaaba saxaabada kuwooda ugu waaweyn abubakar iyo cumar iyo cumaan iyo cali iyo cumar ibn khaaab xadiidkii ibnu cabaas ee bukhaari ku sugnaa muxuu ahaa wa kaana alquraau asxaaba majlisi cumara wa mushaawaratih kuhulan kaanu aw shubaana cumar ibnu khaaabna nimanka quraadee ahlulqur'aanka ah ayaa golihiisa ku sugnaan jiray oo uu la tashan jiray oo uu cumar soo dhawaysan jiray ama garhmadooba ha noqdaan ama dhalinyar da'yar ha noqdaan midkay doonaan ha noqdaan waayo qur-aanka iyo diinta ayaa qofka da'diisa ka weyn haba yaraadee hadduu ahludiin yahay xaq buu leeyahy in lala tashado wax la weydiiyo calaa kullin tashaawurka iyo wadatashigu waa muhim laakiin waxa uu xaakimku la tashanayaa maaha dadkoo dhan waa inta waxgaradka ah waa inta culimada ah waa inta nasteexa ah waa inta dadka dantooda dareemaysa ayuu wax weydiinayaa oo xaakimku ummadoo dhan inuu wax weydiiyana ma aha ilain jar bay ka tuurayaan keligii inuu tashadu isagu iskii u socdana ma aha ilain hadduu keligii tashado waxa weeyaan toosnaan maayo de waa wuu jabayaa ama meel xunbuu ku dhacaya laakiin dadka wanaagga ehelka u ah waa inuu wax weydiiyo fa idaa cazamta fatawakal cala allah dee waa calool adayg waa rag wehelkii oo haddii adoo tashaday haddana labaclabac aad ka bixi weydo beerka jecli xaydha jecli oo dhinacna aad u dhaqaaqi weydo taasina dee waa waxa weeyaan waa go-aan la-aan marka hore tasho laakiin markaad dadka la tashato sidaad istidhaahda sidanaa ugu fiican go-aan ku qaado ku calool adayg waa fa idaa cazamta fatawakal cala allah haddana casiimadii waxaa la raaciyey altawakulu cala allah oo ah alictimaadu cala allah maca alakhdi bilasbaab in alla la cuskado iyadoo asbaabtii sharciga ahayd ee bannaanaydna lala imanayo oo waxaa la yidhaha tawakulku adigoo ilaahay ku kalsoon oo arrinkaaga u dhiibanaya haddana sababta bannaan dee la kaalay laakiin inaad meel fadhiisatoo tidhaahda allaan tala saartay farna dhaqaajin maayo kaa tawakul lama yidhaahdee tawaakul baa la ydhaha waa isdhigasho walidaalika abyaadda baatilka in xaqa in waxaa ka mid a junuunun bika an tascaa lirisqin wayursaqu fii khashaawatihi ljaniinu beydkaasi muxuu ahaa waaba waali inaad arsaaqa doonato iyadoo ilmaha yar calooshiisa lagu arsaaqo dee waa beyt baaila oon diinta ku salaysnayn waayo ilaahay baa yidhi famshu fii manaakibiha wa kuluu min risqi xagla laaban xoole kuma yimaadaan baynu inaka idhahnaa soo maa waxay waafaqsantahay aayadda famshu fii manaakibiha arlada dacalladeeda socda oo sacyi sameeya wa kuluu min risqi ilaahay arsaaqadiisana cuna lama odhan idinkoo fadhiye doonta baa la yidhi dee wabtaquu min fadli illaah marka tawakulka ma diidayo sababta adoo sababtii la imanaya sababta ha isku halayn ee musabibul asbaabka ka sababta isagu ta'iirka gelinaya ilaahay ku kalsoonow oo isaga arrinka u dhiibo waa sida guurkii oo kale iminka walad inaad hesho kuma xidhna guur keliya imisaa guursadoon ilma lahayn soo ma badna laakiin guurso ilaahay ubadka bixinayana weydiiso waa atawakul maca alasbaab yahbu liman yashaau inaaan wayahbu liman yashaau dukuur aw yuzawijhum dukraana wainaaan wayajcalu man yashaau caqiima marka rasuulkuna sala allahu calayhi wasalam ninkii ku yidhi miyaan hashayda dabraa mise ilaahay baan u tala saartaa muxuu rasuulku ku yidhi icqilhaa watawakal hashaada dabar ilaahayna u tala saaro dabarka ha isku hadlayn ilan way goosan kartaay intaad dabarto ilaahayna tala saaro marka waa alictimaad cala allah maca alahdi bilasbaab sababtiina la kaalay ilaahayna cusko alla waxau ihi fabimaa ramati min allah fabimaa raxmati min allah waxaa kaloo aayaadkan ku sugan alabu nasri min gayr illahi khidlaan wlmansuuru man nasarahu allah wlmakduulu man khadalahu allah guushiiyo gargaarka cid aan alla ahayn in laga doonaa waa guuldaro cidda loo gargaarayna waa cidda alla u gargaaray cidda la hoojiyena waa cidda ilaahay hoojiyey alla waxau ihi fabimaa raxmatin naxariis oo min allaahi alle xaggiisa ka ahaatay sababteeda ayaad linta ugu dabacsanaatay nebi allow lahum iyaga walow kunta haddaad ahaan lahayd fadan mid dabeecad adag haliida alqalbi oo qalbi qallafsan lanfaduu way kaa yaaci lahaayeen dadku min xawlik hareerahaaga dadku waa ka yaaci lahaayeen ee facfu iska saamax canhum iyaga oo wastakfir lahum dembi dhaaf dalab oo washaawirhum la tasho fil amri arrimahana kala tasho arrimuhu waa kuwe umuurta ama dunyawida adduunyada la xidhiidha ama aan naska iyo daliilka lahayn iminka dimuqraadiyadoo kale wax kasta waa in dee waxa weeyaan loo codeeyo soo maaha laakiin tashaawurka islaamku muxuu ku dhacaa lagama tashado shay daliilo aayad ama xadiid ku yimid sideed uga tashanaysaa ilaahay baaba yidhi tala ma leh waa qaada un addoon baa tae laakiin wixii aan daliil lahayn ee aan nasku ku soo aroorin dee sida aslax ee ummadda u habboon waa laga tashan karaa weeyi washaawirhum kala tasha nebi allow iyaga fil amri amarka ama arrinka arrimahaaga ka mida kala tasho faidaa cazamta markaad haddaba go-aansato arrinka fatawakkal tala saaro cala allaahi alle korkiisa tala saaro waayo ina allaha alleh yuxibu waxa uu jecelyaha almutawakkiliina kuwa tala saarta in yansurkum allah ilaahay hadduu idin hiiliyo falaa qaaliba lakum wax idinka gacan sarrayn karo oo idinka guulaysan karaa ma jiro oo idinma sugnaanin wain yakdulkum hadduu alla idin hoojiyana faman daa waa kuma alladii ka yansurukum idin hiilinaya min bacdi ay min bacdi khidlaan illaah ilaahay intuu idin hoojiyey dabadeed yaa idin hiilinaya marka damiirka alle loo celiyo mudaafna loo soo qadaro ama masderka laga fahmaya yakhdulkumta damiirka u celi oo faman da ladii yansurukum waa kee ka idiin heelinayaa min bacdihi ay min bacdi alkhidlaan hoojintaa dabadeed yaa idiin heelin kara wa cala allah ilaahay uun dushiisa laa calaa hayrihi cid kale maahe falyatawakkal ha tala saartaan almu'minuuna kuwa mu'miniinta ah wmaa kaana linabiyin an yagulla waman yaglul yaati bima alla ywma alqiyaama allah waxau ihi wamaa kaana uma ahaaninoo uma cunanto suurtagalna uma aha linabiyin nebi an yagulla inuu wax khiyaameeyo uma cunanto guluulka waxaa la yidhaahdaa alahdu min alghaniima in si hoose intaan la qaybin haniimada wax looga qaato ayaa guluulka la yidhaah waxaana lagu idlaaqay markii dambe khiyaamo oo dhan wax kastoo caam oo hanti ummadeeda ciddii hoos u qaadatee xambaarataa waa ku rumoobayaa uluulkaas alla waxau ihi wamaa kaana uma ahaanin linabiyi nebi oo suurtagal uma aha waa wax mustaxiila maa kaana haddaad aragto oo aan dhacay wamaa kaana uma ahaanin linabiyi nebi an yagulla inuu khiyaameeyo oo qaniimadii wax ka qaato iyadoo aan la ogeyn ama aan la qaybin suurtagal uma aha waman qofka yaklul wax khiyaameeya ya'ti wuu la imanayaa bimaa ay ladii kiibuu la imanayaa alla ay hallahu hu oo ladiiga ah u khiyaameeyey yowma alqiyaamati maalinta qiyaame ruuxa wax khiyaameeyaana waxa uu la imanayaa maalinta qiyaame wixii uu khiyaameeye uu qaatay dhabarka isagoo ku sita uma tuwafaa dabeed waxaa loo dhammaystirayaa kullu nafsin naf walba maa kasabad waxay shaqaysatay ay jazaa'a maa kasabathu waxay shaqaysatay abaalkeedii waa loo oofinayaa isagoo dhan oon waxba ka dhinnayn walxaal baa loo oofinayaa hum iyaga oo maxaa jamaca loogu celiyey naftu mufrad bay ahayde kullu nafsin dee kullidaa cumuumka laga fahmaya waa naf walba waa jamiicu lanfus walxaal baa loo oofinayaa hum iyaga nafahaasi laa yudlamuuna aan la dulmiyeyn oo wanaagay sameeyeenna aan laga duudsiyeyn dembi aanay samaynna aan dhabarka loo saarayn oo waxay galabsadeen uun laga goynayo alla waxau idhi afaman mid kaasoo itabaca raacay ridwaan allah ilaahay raalli ahaanshihiisa mid raacay kaman sidii mid oo kale miyuu yahay markaa afaman istifhaamtu halkay ku dhacaysaa kamanta oo afaman itabaca ka raacay ridwaanallaahi alla raalli ahaanshihiisa ka raacay kaman sidii mid miyuu la mid yahay lama mid aha kaasoo baa-a noqday bisakhatin cadho la noqday cadhadaasoo min allah alla xaggiisa ka ahaatay wa ma'waahu hoygiisuna waxa uu ahaaday jahannamu jahannamo ayaa u ahaaday wa bi'sa waxaana xumaaday almasiiru ay ilmarjicu walma'aab meel loo noqdana waxaa ugu xumaatay hiya jahanama almaqsuusu bidami hiya maqsuusu damigu waa jahanama alla waxau ihi hum iyagu kuwaa lasoo sheegee manka oo maxaa jamc loogu celiyay dee man dee waa ism mawsuulo cumuum faa'iideynaya marka hum iyagu waa kuwa ridaha rabbi raacay iyo kuwa cadhada ilaahay la noqday labadoodu isku jira ayuu u wada noqonayaayo hum kuwaasi darajaatun waxaad usoo qadartaa ay dawu darajaat waa darajooyin kuwa u saaxiib ah macnaha darajooyin kala sarreeyay leeyihiin cinda allaahi alla agtiisa yacni darajooyin kala tagsan ayay aakhire ku leeyihiin oo dee qaarna waa darajooyin sarreeyo waa ahlu jannaha qaarna waa darakaad kala hooseeyo waa ahlu naarka marka jannadu waxay u kala mudan tahay siday u kala sarrayso oo waxaa la yidhaha darajaad naartuna waxay u kala daran tahay siday u kala hooseyso oo waxaa la yidhaha darakaad waa bilkaaf laakiin imika darajaad waxaa labadiiba loogu idlaaqay waa min baabi takliid waxaa la xoog badiyey uun jaanibkii jannada laakiin waxay ku wada dhacaysaa darajooyinka kala tagsan waxaa loo jeedaa uun way kala sarreeyaan oo qaarna ahlu jannay noqdeen qaarna ahlu naar wallaahu allana basiirun kii u arag badan weeyi bimaa yacmaluuna waxay samaynayaan laqad mana allaahu laqad lawallaahi allaan ku dhaartay qad mana allaahu ilaahay dhab ahaantii waa ku galladaystay cala almu'miniina mu'miniinta ilaahay wuu u nicmeeyey id wakhtigii ayuu u nicmeeyey bacaa uu ka soo saaray fiihim dhexdooda rasuulan rasuuluu ka soo saaray rasuulkaasoo min anfusihim nafahooda ka ahaaday macnaha waa rasuul iyaga ka dhashoo ka soo jeedo carabo reer banu haashimo ay u garanayaan aslan wa faslan yacnii nasabkiisa iyo asalkiisaba ay garanayaan oo aan hariib ahayn cajamina aan ahayn meel kalena aan uga iman jalaalaynkoo kale wuxuu odhanayaa laa malakan walaa cajamiya malagna ma aha oo malag lama soo dirin cajamina ma aha ee waa carabtii ay yaqaaneen oo iyaga ayuu ka mid yahay rasuulan rasuul rasuulkaasoo min anfusihim iyaga naftooda ka ahaaday oo iyaga ka dhashoo ka tirsan walidaalik ayaa cala lmu'miniina waxay culimmadu ku fasireen waa cumuumun yuraadu bihi lkhusuus oo nicmada nubuwada nebi muxamed iyadoo dadkoo dhan gallad u ah haddana gaar waxay gallad ugu sii ahayd dee kuwuu ka dhashay carbeed ilaan waa gallad gaar oo iyaga u gaara marka macnaha nicmada waa laga siman yahay iyo galladda laakiin waxay la gaar noqdeen iyaga inuu ka dhashay intaasay la gaaryihi alla waxau yihi rasuul iyaga ka mid ahoo yatluu ku akrinaya calayhim korkooda aayaatih aayaadkiisa ku dul akhriyaya oo wayusakiihim daahirinaya oo dunuubta iyo shirkiga iyo xumaha oo dhan ka daahirinaya oo wayucallimuhum baraya alkitaaba kitaabkiina baraya iyo walxikmata sunnadii wain kaanuu min qablu intu waa mukhafafo oo waxaad tidhaahdaa wain kaanuu ay wainahum iyagu kaanuu waxay ahaayeen min qablu hore ay min qabli bicatih intaan nebiga lasoo saarin horteed waxay ahaayeen lafii dalaalin baadi kuwa ku sugan baadidaasoo mubiinin cad ama waxaad usoo qadartaa damiiru shani oo waxaad tidhaa wain kaanuu ay wainahu ina almra washana waxaa xaalkiiyo arrinku yahay kaanuu inay ahaayeen min qablu horay ay min qabli bicatih lafii dalaalin mubiin baadicad kuwa ku sugan hadihi alaayaat ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ku tilmaamay taxriimu lghuluul wa annahu min kabaa'ir dunuub waxa huluulka la yidhaahdo oo ah qaniimadii intaan la qaybin in wax laga qaato xaaraannimadeeda ayaa aayaddan lagu caddeeyey iyo in huluulkaasi uu ka mid yahay dunuubta waaweyn huluulkaas waxa weeyi waxaynu idhaha asal ahaan waxaa lagu idlaaqaa wixii qaniimada hoos looga qaato laakiin waxaa soo gelaya baynu idhi khiyaamo oo dhan oo tusaale ahaan dadka manaasibta ama xilalka dowladda haya ee laga yaabo dee hantida guud ee ummadda inay mas-uul ka yihiin hantidaa ummadda qofka dee wixii mushahar ama raatibka uu ka qaatay xalaasha waa mooyaane laakiin hantidii ummadda wax ka mid ah hadduu si hoose u qaato oo waxa weeyaan uu qarsado oo uu khiyaamo ku qaato waxay noqonaysaa huluul huluulkaana ilaahay wuxuu tilmaamay qofkii huluul ku dhacaa qiyaamaha isagoo sida inuu keenayo oo lagu cadaabayo oo ya'ti bimaa halla laba tafsiir baa ku jira bimaa alla in la yidhaahdo biladii allahu oo maada mawsuulo laga dhigo markaa shaygii uu khiyaameeyey laftiisuu keenayaa kaasaana raajixoo xoog badan tafsiirka in lagu fasiro bimaa alla ay biladii allahu kuu khiyaameeyuu keenayaa uu la imanaya waayo dee sunnadu qur-aanka iyadaa balballaadhisoo qeexdoo caddaysa wa anzalnaa ilayka dikra litubayina linnaasi maa nuzila ilayhim marka waxaa sii caddaynaya aayadda muraadkeeda xadiidka saxiixeynka ku sugan ee abu hureyra uu warinayo ee uu yidhi rasuulku sala allahu calayhi wasalam maalin maalmaha ka mid a ayaa intuu kacay waxa uu sheegay huluulka iyo khiyaamada facadamahu wa cadama amrah nebigu huluulka waa weyneeyey arrinkiisana waa cusleeyey uma qaal dabeed rasuulku waxa uu yidhi laa ulfiyanna axadakum yajiiu yowma alqiyaamati calaa raqabatihi baciirun lahu rugaa yaquulu yaa rasuula allahi agisnii faaqulu laa amliku shaya qad ablaqtuk ila akhiri lxadiid rasuulku waxa uhi sala allahu calayhi wasalam waryaanan helin midkiin oo maalinta qiyaame imanaya isagoo qoorta ku sida awr ololaya ololka waxaa looga jeedaa waacida geela ayaa olol la ydhaha marka waxa uhi waryaanan helin oonay dhicin in midkiin maalinta qiyaamo u yimaado iyadoo qoorta awr uu ku sido awrkaasoo ololaya dabeed uu odhanayo ninkaa awrka xambaarsani yaa rasuula allaahi akisnii rasuulkii allow ii gargaarow waxii qabo dabeed waxaan ku odhanayaa laa amliku shay-an qad ablaqtuk waxba kuuma tari karo horaan kuu soo gaadhsiiyood u qaadan weyday xadiidku waa dheeraa nin baa imanaya isagoo neef adhiya xambaarsan oo ciyaya mid baa imanaya neef loa isagoo xambaarsan mid baa imanaya dahab ama fido ama wax kaloo uu khiyaameeyey xoolaha noocyadoodii kala duwanaa nool iyo moodba ku nool iyo ku kalaba isagoo xambaarsan ayuu qofkii imanaya marka halkaa waxaa laga qaadanayaa ya'ti bimaa halla wuxuu khiyaameeyey laftiisii isagoo xambaarsan ayuu imanaya waa cuquuba marka tafsiirkaasaa xoog badan tafsiir kaleoo laga xoog badan yahay maada wuxuu ka dhigayaa masderiyo oo markaa macnuhu waxa uu noqonayaa bimaa halla ay bihuluulihi ayuu la iman khiyaamadiisii aayaadkan waxaa kaloo ku sugan alabu ridwaan illaahi waajibun wa tajanubu sakhat illaahi waajib falwalu biliimaani waalcamali asaalix wathani bitarki shirki waalmacaasi ridaha rabbi in la doono la dalbaa waa waajib cadhada ilaahay in laga cararaana waa waajib ridaha rabbi waxaa lagu doonaa iimaaniyo camal saalix oo la sameeyo cadhada allana waxaa lagaga badbaadaa shirki iyo macaasi in nafta laga dheereeyo laga fogeeyo waxaa kaloo aayaadkan ku sugan tafaawutu darajaati asxaabi alrida waalghadab dadkii raalli ahaanshaha rabbi u saaxiibka ahaa iyo dadkii cadhada ilaahay la noqday darajooyinkoodu inuu kala duwan yihiin oo qaarna darakaadkii naarta ay galeen qaarna darajaadkii sare ee jannada ay ku sugan yihiin oo hum darajaatun cinda allah dee ahlu ljannati fii darajaati aljanna wa ahlu nnaari fii darakaati niiraan waxaa kaloo alla caddeeyey inuu dadka muuminiinta ah ku galladaystay nicmo weyn oo ah bicadii rasuulka uu soo saaray sala allahu calayhi wasalam manigu laba macnuu yeeshaa manna ama waa bimacnaa ancama oo waa nicmaynta waana sida imika loo jeeda laqad manna allah wuu ku manno sheegtay maahe wuu ku u nicmeeye weeye marna manigu wuxuu noqdaa tacdaadu nicam in qofka nicmada loo tiriyo oo loo tar sheegto oo kanaan kuu galay iyo keer baan kuu galay kaana mani waa la idhaah markaa tani waa tii nicmada maniguna waa mamnuuc xagga ilaahay iyo xagga rasuulka mooyaane sala allahu calayhi wasalam oo ilaahay addoommadiisa waa ugu manno sheegan karaa wuxuu ku galladaystay bal illaahu yamunu calaykum an adaakum liliimaan nebiguna waa ugu manno sheegan karaa wuxuu dadka u horseeduu ku hogaamiyey allahu warasuuluhu amanu waa kii xadiidkii ahaa ansaartu markay ku yidhaahdeen allahu warasuuluhu aman markii uu qaybiyey hanaa'imka ee waxa weeyaan ansaar raggii kale uu uga badiyey ee waxoogaa naftooda ay ka heleen dabeed waaniye uu yidhi miyaydaan raalli ka ahayn dadku waxoogaa adduunyaha inay la tagaan idinna nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam qayb inaa u qaadataan oo guryihiina kula noqotaan markaasay yidhahdeen balaa alla ilaah taasaa nagu filan allahu warasuuluhu aman alla waxau ihi wamaa kaana uma ahaanin linabiyi nebi marka sababu nusuulna culimadu waa tilmaamaan oo culimada qaarkood waxay sheegeen saxaabada qaarkood baa haniimadii beder intay wax ka qaateen ayaa aayaddani kusoo degtay wamaa kaana linabiyin mufasiriinta qaarkoodna waxay yidhaahdeen haniimadii beder mara yar inta la waayey ayaa iyagu wax kale ugamay jeedina waxay yidhaahdeen lacala nabiya akhadaha tolow ma rasuulkaa qaaday marka xumaan ugamay jeedine macnaha nebigu maadaama uu mas-uulkoodii ahaa ma isagaa qaaday bay isweydiiyeen markaasay soo degtay wamaa kaana linabiyin an yagulla nebi uma habboona inuu haniimo wax ka qaato ama wax khiyaameeyo alla waxau ihi wamaa kaana linabiyin wamaa kaana umay ahaaninoo uma habboona oo suurtagalna ma aha linabiyi nebi uma habboono umay ahaanin an yaqulla inuu wax khiyaameeyo waa ma dhacdo waman yaqlul ruuxa wax khiyaameeya ya'ti waa la imanayaa bimaa halla ay biladii kii hallahu uu khiyaameeyey waa la imanayaa yowma alqiyaamati maalinta qiyaame uma tuwafaa dabeed waa loo dhammaystirayaa kullu nafsin naf walba maa kasabat ay jazaa maa kasabathu waxay shaqaysatay abaalkeedii naf walba waa loo oofinayaa walxaal baa loo oofinayaa hum iyaga laa yudlamuuna aan la dulmiyeyn afaman mid kaasoo itabaca raacay ridwaanallaahi ilaahay raalli ahaanshihiisu kaman ma mid buu la mid yahay la mid maahe kaasoo baa-a noqday bisakhatin cadho la noqday cadhadaasoo min allaah ilaahay xaggiisa ka ahaatay wamaawaahu hoygiisuna jahannamu jahannamo weeyaan wabiisa waxa xumaaday almasiiru meel loo noqdana waxa ugu xumaaday hiya ay jahannamu jahannama ugu xun hum iyagu waa kuwa raalli ahaanshaha rabbi raacay iyo kuwa cadhada la noqday dhammaantood darajaatun darajooyin kala tagsan weeye cinda allaahi alla agtiisa ma sinna ee waa kala soocan yihiin oo qaarna darajaad jannay galeen qaarna darakaad naareed ciyaadan billaah wallaahu allana basiirun kii u arag badan weeyi bimaa yacmaluuna waxay dadku samaynayaan laqad mana allaahu wallaahi qad mana allaah ilaahay dhab ahaan buu ugu nicmeeyey cala almu'miniina mu'miniinta korkooda id wakhti ayuu u nicmeeyey alleh bacaa uu ka soo saaray fiihim dhexdooda rasuulan rasuul uu ka soo dhex saaray rasuulkaasoo min anfusihim nafahooda ka ahaaday oo ay garanayaan oo nasabkooda oo iyaga dhexdooda ka dhashay waxaa kaloo la akhriyey min anfasihim bifatxi ilfaa ka ugu qaalisan ee ugu qiimo badan ah rasuulkaasoo yatluu calayhim aayaatihi wa yusakiihim waa atasfiyatu watarbiya yacni waxa weeyaan kitaabkiiyo sunnadana waa barayaa xumaanta iyo mukhaalafaadkana waa ka maydhaya oo waa ka daahirinaya oo muhimadii rasuulka loo soo saaray iyo sifadiisiibaa tan ah inuu cilmiga baro xumaantana ka sifeeyo waana dacwadda xaqiihi waxay ku taagan tahay waa tacliimu lkitaabi wasunna maaha qiila waqaala in dadka la baro kitaabka iyo sunnaha rasuulka sala allahu calayhi wasalam waayo waxa la yidhi iyo waxa dhacday iyo waxa jirtay dee waa hadal laakiin dadka waxaa lagu tarbiyeeyaa oo hadafkii nebi moxamed ahaa qaala allaahu qaala rasuuluh hadal kale looma baahnaa ilaahay rasuul buu dhexdooda ka soo saaray naftooda ka ahaado iyaga ka dhashay bal hadda u fiirso sifaadka rasuulka iyo muhimaduu qabanaya waxay ahayd rasuulkaasoo yatluu akhriyaya dee ninka caalimkee daaciga ah sifaadkan waa in laga helaa kuwan waa inuu ku tilmaanaadaa oo uu ku toosnaadaa rasuulkaasoo yatluu akhrinaya calayhim korkooda ku akhriyaya aayaatih ilaahay aayaadkiisa ku akhriyaya oo wayusakiihim daahirinaya waa tasfiyadii weelku isagoo wasakhaysan wax wanaagsan laguma shubo dadka caqiidada xun bidcada xun baadida dalaalada waa in laga sifeeyo si hanuunka loogu hago oo wanaag iyo khayrka loogu qurxiyo laakiin qurxinta iyo tarbiyada waxaa ka horeysa tasfiyada in laga sifeeyo horta xumaanta qofku shirki isagoo ku jira dee tawxiid ku toosnaan maayo bidca isagoo ku jira dee sunno ku toosnaan maayo xumaanta ha laga sifeeyo wanaaggana ha lagu toosiyo dariiqa ambiyada iyo dariiqa rasuulka ee saxdii kaa weeyi wayuzakiihim rasuulkaasoo yatluu calayhim aayaatih aayaadkiisa ku dul akriyaya oo wayuzakiihim yacni aahirinaya wayuzakiihim daahirinaya dadka oo dunuubta iyo macaasida iyo mukhaalafaadka oo dhan ka maydhaya oo ka daahirinaya oo wayucallimuhum baraya alkitaaba kitaabkii baraya iyo walxikmata sunnada xikmadu hadday kitaabka raacdo iyo sunna waana axaadiida nabiga sala allahu calayhi wasalam ee saxiixa ah qowl iyo ficil iyo taqriirba wa inahum iyagu kaanuu waxay ahaayeen ama wa inahu ina alamra washana xaalku waxa uu yahay kaanuu inay ahaayeen min qablu ay min qabli bicatihi intaan rasuulka lasoo bixin horteed waxay ahaayeen lafii dalaalin baadi ayay ku dhex sugnaayeen baadidaasoo mubiinin ay bayinin cad oo waxa weeyaan iska cad oo aan caad saarayn awalamaa asaabatkum musiibatun qad asabtum milayha qultum ana hada qul huwa min cindi anfusikum aayaadkani iyaguna waxay ka waramayaan oy sii dhammaystirayaan qisadii uxud waxaana lagu fadeexadaynayaa munaafiqiinta sifaadkoodii iyo axwaashoodii allah waxau yihi awalamaa asaabatkum markay idin haleeshay musiibatun dhibaato dhibaatadaasoo qad asabtum aada hore u haleesheen milayhaa libinlaabkeed oo maalintii beder waxaad haleesheen waxa maalintii uxud idinku dhacay libinlaabkii oo maalintii uxud dee toddobaatan baa laydinka laayay idinkuna beder toddobaatanna waa ka layseen toddobaatanna nolol baa ku qabateen waa libinlaab qultumma waxaad tidhaahdeen haddaba hamsatul istifhaamta inkaariga ah ee awalamaa ku jirta maxalkeedu waa qultum halkaa markaad marayso istifhaamta macnaheeda rid oo qultum ma waxaad tidhaahdeen ma markay taasi idin heshay ayaa tidhaahdeen waa ha odhanina maxaa u tidhaahdeen waa lagu inkiraya ma markay taasi idinku dhacday ayaa tidhaahdeen anna haadaa ay min ayna lanaa haada halkuukani nooga yimid sidee balaayadani noogu dhacday qul waxaad ku tidhaha nebi allow huwa musiibada idinku dhacday waa jabkii uxude min cindi anfusikum nafihiinna agtooday ka ahaatay oo waa amarkii rasuulka markaa caasideen waa tii aynu soo maray walaqad sadaqakum allaahu wacdah id taxusuunahum biidnih xataa idaa fashiltum wa tanaasactum fi lmri wa casaytum min bacdi maa araakum maa tuxibuun minkum man yuriidu dunya wa minkum man yuriidu alaakhira marka waxa weeye yacni waxa weeyaan guuldarradu waxay ku dhacday macsiyadii amarka nebiga la caasiyey ee buurtii uu yidhi ha ka soo daadegina ay ka soo daadegeen ina allaha alla calaa kulli shayin shay walba qadiirunkiyo awood badan weeyi alla waxau ihi wamaa asaabakum wixii idin haleelay yowma altaqa aljamcaani maalintii labada col ama labada kooxood ay kulmeen wixii idinku dhacee jab iyo haziime ah waa jabkii maalinta uxude fabiidni illaah ilaahay idankiisa qadariga ayuu idinku dhacay allaa qadaray sidaasiina idinku dhacdo iyo waliyaclama almu'miniin waxa kaloo uu idinku dhacay waa cille eh waliyaclama iyo si uu alla u ogaado almu'miniina kuwa mu'miniinta ah iyo waliyaclama si uu u ogaado aladiina kuwii naafaquu munaafiqoobay oo hore rabbi miyaan u ogeyn munaafiqiinta iyo mu'miniinta waa ogaa laakiin cilmiga hore waa cilmi saabiq oo ku tacalluqay iimaankooda iyo nifaaqooda hore kanna waa cilmi ku tacalluqaya wujuud liimaani wanifaaq ficil ahaan inuu uga dhaco oo waa halkay culimmada qaar ka cabiraan ama ay ku tilmaamaan cilmu duhuur ama cilmu lwujuud ama cilmu ru'ya waa kala muujin oo horeba way u kala caddaayeenoo ilaahay waa u kala ogaa laakiin arrintu ficil ahaan markay u dhacdo dee wixii baa noqonaya wax dhacay oo jiro oo mawjuud ah marka cilmiga alle markii horena waxaan dhicin buu ku tacalluqo ilaahay hore waa usii ogaa markan dambena inuu dhacay wujuudkiisu ku tacalluqay waana cilmiga abaalmarinta iyo cuquubadu ka dhalanayso oo sidaynu xalayba soo sheegnay ilaahay kuma abaalmariyo kuma ciqaabo dadka cilmigiisa hore saabiqa ah qofkaasi waxaasuu samayn doonaa oo alla ogaa kuma abaalmuto ee abaalka wuxuu ku mutaa ficil ahaan markuu u falo wuxuu ilaahay hore u ogaaday labadaasi markay iswaafaqaan qofkuna waxa uu samaynayaa ma khilaafi karo wuxuu ilaahay hore u ogaa wuxuu hore alla u ogaa ee uu u qoray unbuu ficil ahaanna u samaynaya abaalkana markaasuu mudanaya alla waxau ihi waqiila lahum munaafiqiintii waxa lagu yidhi tacaalow kaalaya qaatiluu dagaalama fii sabiili illaah ilaahay dartii u dagaalama aw idfacuu ama nafihiina difaaca laba midkood soo gala ama ilaahay dartii u dagaalama ama dar alle haddaydaan u jihaadayn dee nafihiinna iyo ooridiinna iyo ubadkiinna daafaca labadaa midkood qaaluu waxay yidhaahdeen low naclamu haddii aanu ognahay qitaalan dagaal la tabacnaakum waanu idin raaci lahayn waxay yidhaahdeen waxaani dagaal maahe waa qariska tuure dagaal wax lagu magacaabo runi hadduu jiro waa idin raaci lahayd waxaanise dee dagaal ma aha oo macnaha waxay leeyihin dee taladaydii baa la diido meel lagu dagaalamo meeshu ma aha maxaanu kaga dhimanaynaa kaasi waa tafsiir haddaanu dagaal ognahay wax lagu sheegi karo idinkamaanaan hadhneen waa tafsiir tafsiirka kale jalaaleynku marayo waxa weeye low naclamu qitaalan haddaanu dagaal garanayno maba garanayno tab loo dagaalamo iyo si loo dagaalamoba ma naqaane oo wuxuu odhanayaa low naclamu low nuxsinu haddaanu dagaalka garanayno oonu hagaajinayno tabaha iyo xeelada dagaalka waanu idin raaci lahay ee dagaal garan mayno alla waxau ihi hum iyagu munaafiqiintu lilkufri gaalnimada ayay yowmaidin maalintaa aqrabu uga dhow yihiin minhum xaggooda liliimaani xagga iimaanka oo maxaa yowmaidin loo yidhi munaafiqiintu marka horeba gaalay ahaayeene dahara kufruhum yowmaidin maalintaa gaalnimadoodu bannaankay timid oo way caddaatay waayo munaafiqu gaalnimada wuu qarsadaa laakiin mar alle marka ay wax yimaadaan ee isbedel dhaco gaalnimadii baa kasoo dhacaysa oo muujisanaya alla waxa uhi yaquuluuna waxay ka odhanayaan biafwaahihim afkooda waxay ka odhanayaan maa shay laysa aan ahaanin fii quluubihim qalbiyadooda waxaan uurkooda ku jirin ayay afka baarkiisa ka odhanayaan wallaahu allana aclamu isagaa u cilmi badan bimaa yaktumuuna waxay qarsanayaan aladiina qaaluu ay hum ladiina munaafiqiintaasi waa kuwii qaaluu yidhi liikhwaanihim laamtani waa laamtii bimacnaa fiida ahayde waayo way ka maqan yihiin hadday la joogaan oy mukhaaab yihiin waxaynu odhan lahayn qaaluu ku yidhi liikhwaanihim walaaladood ku yidhi marka laamu tabliiq bay noqon lahayd laakiin mar hadday ka maqan yihiin meesha waa bimacnaa fii oo arinkooday ka yidhaahdeen iyagoo ka maqan weeye oo hum ladiina kuwii weeyaan munaafiqiintu qaaluu yidhi liikhwaanihim fii shani ikhwaanihim walaaladoodii ay isku diinta ahaayeen ee nifaaqa ay ku walaaloobeen ama ay waxa weeyaan nasabka ku walaaloobeen ayaa waxay ka yidhaahdeen walxaal bay ka yidhaahdeen arrinkooda qacaduu iyagu ay fadhiisteen walxaal qacaduu waxaad ka xaalaysaa waa qaa'iliintan munaafiqiinta kuwa qowlkan yidhi iyagoo fadhiistooo iyagu dagaal aan u bixin ayaa walaaladoodii kale waxay ka yidhaahdeen low ataacuunaa haddayna ateeci lahaayeen maa qutiluu lama laayeen dheh waxay yidhaahdeen haddayna yeeli lahaayeen oo iska joogi lahaayeen lama laayeen marka maadaama ay yihiin rag jihaad u baxay culimada qaar waxay rajaxeen ukhuwadan in looga jeedo ukhuwatu nasab diinta haba ku kala duwanaadaane ilan walaalaa la ahaa gaalo iyo munaafiqiin iyo muslimiinba oo dad wada dhashaa jiroo labada dhinacba ku jira ama isdhex socda marka ta waxa weeyaan diintana waa lagu fasiray qul waxaad ku tidhaa nabi allow fadra uu ka daafaca can anfusikum nafihiina ka difaaca almowta geerida in kuntum saadiqiina bal haddaad run sheegaysaan dee naftiina geeri ka daafaco iska celiya ha idinku ha dhimanina haddaa awood isku haysaan aayaadkan qisadooda hore inoo soo martay oo ku raagi mayno waxaanay uun sii caddaynaysaa waa qisadii uxudo awalamaa asaabatkum musiibatun qad asabtum milayha waxaa looga jeedaa dee maalintii beder waxay heleen saxaabadu wixii uxud ku dhacay libinlaabkeed oo maalinta beder toddobaatanna way ka laayeen gaalada toddobaatanna nolol bay kaga qabsadeen laakiin maalintan uxud dee saxaabada toddobaatan unbaa laga laayay marka haddana way qaadan kari waayeenoo waxay yidhaahdeen anna haada sidee arrintani noogu dhacday min ayna lanaa haada maaha su-aashu can ilmakaan waa can ilxaal wasifa sifadan iyo xaalkani muxuu noogu dhacay weeyaan macnaha iyo muraadku waxaa loogu jawaabay qul huwa min cindi anfusikum waa rasuulkaa caasideen wax kale ma aha waxaa kaloo lagu fasiray fidyadii maalinta beder aad ka qaadateen toddobaatanka gaal ayaa laydinku ciqaabayna waa lagu fasiray oo rasuulku sala allahu calayhi wasalam abubakar iyo cumar ayuu kala tashaday toddobaatankii lagu qafaashay beder war miyaynu laynaa oo dhegtaynu dhiigga u daraa mise madax furashaynu ka qaadanaa oo si aynu xoolaha iyo amwaashaana inakuna aynu ugu yacni awood iyo dhaqaale ay noogu noqoto cumar wuxuu yidhi dhegta dhiigga ha loo daro si ay u caddaato cadaawadda aynu gaalo u qabno xataa kuwa inoo xiga dibna aanay noo soo hawaysan abuubakarna wuxuu yidhi maya rasuulkii allow fidye aynu ka qaadanno oo aynu kaalmaysanno waxoogaaga fidaagee laga qaado ra'yigii abuubakar baa nebigu qaatay sala allahu calayhi wasalam dabeed arrintii waa lagu canaantay oo waxa weeyaan musiibo ama cuquubo weyn ayaa ku soo degi gaadhay marka culimada qaarkood waxay ku fasireen qul huwa min cindi anfusikum fidaagaad maalintii beder gaalada ka qaadateen laakiin waxaa xoog badan tafsiirkan ah macsiyadii aad gasheen maalinta uxud labadoo wada socdana waa lagu wada fasiri karaa fidyada maalintaa la qaatay iyo macsiyada maalinta la sameeyey dabeed ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu tilmaamay wixii maalintaa helay muslimiintu inuu ahaa wax idan alle ku dhacay iyo si uu ilaahay u kala muujiyo munaafiqiinta iyo mu'miniinta oo ilaahay hore waa u ogaa laakiin ficil ahaan markay arrintu u dhacdo way kala caddaanaysaa oo dee way kala muuqanaysaa waxaanay ku mudanayaan cilmigaa waxa weeyaan dee alhawaab walciqaab abaalkii iyo cuquubadii dabeed ilaahay wuxuu inooga warramay hadal xumada munaafiqiinta iyo waxyaabahay ku hadlayeen iyo inay gaalnimada uga dhowaayeen iimaanka oo maxaa loo yidhi waaba gaale eh kaanamaa inay labada dhinacba labada dacalba ku sugan yihiin laakiin xaggan ay u dhowaansha badan yihiin maxaa loo yidhi hum lilkufri yowmaidin aqrabu minhum liliimaani iimaanka waxay kaga sugan yihiin xagga afka baarkiisa waa munaafiqiin marka iimaanka waa kuwan muujisanaya ee dhiiggooda iyo maalkoodaba lagu dhowrayo waxaanay muujisanayaan gaalnimaduna waa ta xaqiiqadee dhabta ah ee qalbigooda ku qarsoon marka gaalnimadaa runta ah ayay u dhow yihiin oo yacni labada islaamnimada waa ka been sheegayaani waxay ku run sheegayaan kufriga iyo gaalnimada alla waxau idhi awalamaa asaabatkum markay idin haleeshay ee idinku dhacday musiibatun musiibo musiibadaasoo qad asabtum aada haleesheen milayhaa libinlaabkeed hore aada u haleesheen waa maalintii badere qultum ma waxaad tidhaahdeen istifaamta inkaarigaa halkaa geli qultum ma waxaad tidhaahdeen anna haadaa ay min ayna lanaa haada halkuu kani nooga sugnaaday ama annaa haadaa sidee kani noogu sugnaaday ee uu noogu dhacay qul waxaad ku tidhaha nebi allow huwa kan musiibadae idinku dhacee la yaabantihiin min cindi anfusikum xagga nafihiinuu ka ahaaday meel fog ha u doonina idinkaa u sababahe ina allaha alla calaa kulli shayin shay walba qadiirun kuyu awood badan weeyi wamaa asaabakum wixii idin haleele idinku dhacay yowma ltaqal jamcaani maalintii labada col ay kulmeen ee uxud ee haziimo iyo jab ahaa fabiidni illaah wuxuu idinku dhacay ilaahay idankiisa qadariga ah iyo waliyaclama si uu alla u ogaado u muujiyo oo uu ogaado ogaal abaalmarin iyo cuquuba ay ka dhalanayso almu'miniina mu'miniinta si uu ogaado iyo waliyaclama si uu alla u ogaado aladiina kuwii naafaquu munaafaquubay si uu ogaado oo ficil ahaan arrintaasi intay u dhacdo oo macnaha uu muujiyo qolo walba waxay mutaysatay uu mariyo wa qiila waxaa lagu yidhi lahum munaafiqiintii tacaalow kaalaya qaatiluu dagaalama waxaa la ysugu cadfi waaye mid wal oo labada ficil ka midihi gaarkiisuu maqsuudu yahay oo loo jeedaa oo loogu qastaya marka tacaalow kaalaya qaatiluu dagaalama fii sabiili illaah ilaahay dartii u diriro u dagaalama aw idfacuu ama dee naftiinna iyo ehelkiinna daafaca qaaluu waxay yidhaahdeen munaafiqiintii low naclamu haddii aanu ognahay qitaalan dagaal dagaal haddaanu ognahay waxaani dagaal maahe ama low naclamu qitaalan haddaanu dagaal garanayno si loo dagaalamo ma naqaane la tabacnaakum waanu idin raaci lahayn hum iyagu lilkufri gaalnimada ayay yowmaidin maalintaa aqrabu uga dhowaansho badan yihiin minhum iyagu liliimaani iimaanka yacni waxay maalintaa uga dhow yihiin gaalnimaday iimaanka uga dhow yihiin hum iyagu lilkufri gaalnimada ayay yowmaidin maalinkaa aqrabu uga dhowaansho badan yihiin minhum xaggooda liliimaani iimaanka oo iimaanka iyo kufriga kufrigay xigaan oo u dhow yihiin maalintaas yaquuluuna waxay odhanayaan biafwaahihim afafkooda waxay ka odhanayaan maa laysa fii quluubihim waxaan qalbiyadooda ku jirin wallaahu allana aclamu wuxuu cilmi badan yahay bimaa yaktumuuna waxay qarsanayaan hum aladiina qaaluu hum iyagu munaafiqiintu aladiina waa kuwii qaaluu yidhi liikhwaanihim fii shani ikhwaanihim arrinka walaaladooda waa kuwii ka yidhi walxaal bay yidhaahdeen qacaduu iyagu dagaalkii ay ka fadhiisteen ayaa waxay yidhaahdeen low ataacuuna kuwaa walaalladayo haddayna adeeci lahaayeen maa qutiluu lama laayeen qul waxaad ku tidhaha nebi allow fadra'uu ka daafaca can anfusikum nafihiinna almowta geerida ka difaaca in kuntum haddaa ahaateen saadiqiina kuwa run sheegaya walaa taxsabanna ha u malaynin oo ha u malaynin nebi allow ama kullu man yasluxu lahu lkhitaab ruux kasta oo lala hadli karo oo mukallafow ha u malayn alladiina kuwii qutiluu la laayey fii sabiili illaah ilaahay dartii kuwii loo dilay hamoodina amwaatan inay dhinteen bal iskabadaa inay dhinteen oo may dhimane axyaa'un kuwa nool weeyi oo cinda rabbihim rabbigood agtiisa ku nool yursaquuna xaal la arsaaqayo ay marsuuqiina farixiina xaal ay yihiin kuwa ku faraxsan bimaa aataahum ullah ilaahay wixii uu siiyey oo min fadlihi deeqdiisa ah wayastabshiruuna waxaanay ku bushaaraysanayaan biladiina kuwii ayay ku farxayaan lam yalxaquu aan soo haleelin bihim iyaga oo min khalfihim gadaashooda ahaadee adduunyo ku sugnaa een weli la soo dilin kuwii adduunyada ku sugnaa gadaashu waa xaggii adduunyada eh een weli la soo dilin ayay ku farxayaan allaa khawfun biallaa khawfun waa bedel waayo waxay ku farxayaan daatada kuwii aan la soo dilin ma aha biladiina iyaga laftooda kuma farxayaan laakiin waxay ku farxayaan macno iyaga ku sugan ilaan waxaa lagu farxaa waa macaanida meel ku sugan marka waxay ku farxayaan waa kan waa allaa khawfun biallaa khawfun cabsi inaanay ahaanin bay ku farxayaan markaa biladiinada waxaad ka bedelaysaa allaa khawfunta oo waxaad tidhaahdaa waxay ku farxayaan allaa khawfun biallaa khawfun cabsi inaanay ahaanin bay ku farxayaan calayhim korkooda kuwa iyaga ka dambeeyeen weli la dilin walaa hum iyo inaanay ahaanin yaxzanuuna kuwa murugoonaya macnaha waxay ku farxayaan in kuwii ka dambeeyeen weli la soo dilin iyaguna marka la soo dilo hadday dariiqaa daa'imaan oonay dib uga noqon inaanay cabsoonayn oonay murugoonayn oo karaamaday heleen mid lamida kuwaasina inay heli doonaan ayay ku farxayaan waayo mu'minka dhabtihi waa ka walaalkii la jeclaada dee wuxuu naftiisa la jeceliyay laa yuuminu axadukum xataa yuxiba liakhiihi maa yuxibu linafsih aayaadkan waxaa ku sugan mansilatu shuhadaai fii sabiili illaah darajada ay leeyihiin kuwa ilaahay dartii u shahiida u dhinta waxaa kaloo ku sugan almu'minuuna cumuuman axyaaun fi ljanna laakina xayaata shuhadaa akmalu min xayaati gayrihim min almu'miniin liculuwi mansilatihim wa sharafihim cinda allah mu'miniintu guud ahaan jannada waa ku nool yihiin oo waa lagu arsaaqayaa oo way ku farxayaan laakiin shuhadada waxa gaar loogu xusay ee loo yidhi amwaad maahe waa axyaa yacni aakhiro ama jannada ama qabriga ay ku jiraan yacni kuwa meytiya maahe waa kuwa axyaa oo nool waxa loo yidhi nolosha shuhadada loo sugayaa way ka kaamilsantahoo ka saraysaa nolosha mu'miniinta kale ay jannada ku nool yihiin marka waa litashriif waa shuhadadu sharafta ay dheer yihiin dadka kale iyo ummadda kale marka xayaatada loo jeedaana dee waa xayaato nisbiyaho waa xayaatadii barsakhiga ahayd maaha tii adduunyada waayo xayaatadu way qaybsantaa oo nolosha adduunyadu dee waa nooc ta qabriga dhexdiisu waa noocoo xayaata barsakhiya la ydhaa haddana marka laysa soo saaro dee noloshii weyneed ee aakhiro xayaatul aakhira ayaa ka dambaynaysa oo dee waa saddex nololood oo kala dambeeya alla waxau ihi walaa taxsabanna ha u malaynin nebi maxamedo ama qof walow mukhaatab oo mukalafo hamoodin aladiina kuwii qutiluu la dilay fii sabiili illaahi ilaahay dartii kuwii loo dilay amwaatan kuwa amwaada oo dhintay hamoodi bal kaba kaalay taase ama taadaayo axyaaun kuwa nool weeyi macnaha dee may soo dhiman maaho waa soo dhinteen oo waa la laayo waa la dilay laakiin waxa weeyaan xayaatada barsakha iyo qabriga dhexdiisa iyo aakhiro way ku nool yihiin oo nolol dee waxa weeyaan ku habboon xaaladda ay markaa ku jiraan nicmaduna sida saxiixa ah naftooda iyo jasadkoogaba waa loo raaxinaya labadaba biruuxi waljasad ha u malaynin kuwa ilaahay dartii loo dilay amwaatan kuwa amwaadoo dhintay bal eh axyaaun kuwa nool nool weeyaanoo cinda rabbihim rabbigood agtiisaay ku nool yihiin yursaquuna xaal ay yihiin kuwa la arsaaqayo ay marsuuqiina farixiina xaale ay yihiin kuwa ku farxaya bimaa aataahum ullah ilaahay wixii uu siiyey oo min fadlihi deeqdiisa ah wayastabshiruuna waxaa kaloy ku bushaaraysanayaan ama ku farxayaan biladiina kuwiibay ku farxayaan lam yalxaquu aan soo haleelin bihim iyaga min khalfihim ee gadaashooda ahaaday ee ka dambeeyey kuwii adduunyada kaga dambeeyeen weli lasoo dilinna waa ku farxayaan oo maxay kaga farxayaan allaa khawfun biallaa khawfun bay ku farxayaan marka allaa khawfun waa badelu ishtimaal min aladiina biladiinadaa laga bedelayaa ilain daatadooda laguma farxayee macnaha karaamadana lagu farxaya marka allaa khawfun biallaa khawfun cabsi inaanay ahaanin bay ku farxayaan calayhim korkooda kuwa aan weli la soo dilin oo walaahum iyagu aanay ahaanin yaxzanuuna kuwa murugoonaya oo iyana marka la soo dilo inay gaadhayaan guusha ay kuwani gaadheen wallahu aclam intaynu ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idiin kala tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih wa aakhiru dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wa sala allahu wasalama calaa nabiyina moxamed maca taxiyaati ikhwaanikum fii shabakati manhaji online